بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mawduuca muxaadaradu waa sida loo sheegay wuxuu ka hadli doonaa qiyaadada ama hoggaanka iyo saameynta uu ku leeyahay masiirka ama meesha ay ku dambeeyaan ummaduhu hoggaanku wuxuu ka mid yahay mawaadiicda dhibaatada ku haya ummadda soomaaliyeed waxaan aada u jeclaa intaanan muxaadarada bilaabin sawir nin walaalihii ii soo diray inaan dadka wada tusiyo oo dadku igala qayb galaan sawirkaas inta aanan ka hadlin mawduuca hoggaanka iyo saameynta uu leeyahy laakiin macalasif sawirkii ilama daawan kartaan laakiin waxaan idiin ixaalaynayaa ama aan idiin diri doonaa meelo badan aad ka heli doontaan insha allahu tacaala sawirkaas waxaa la yidhaahdaa assuura allatii ihtaza laha alcaalam sawirkii adduunku uu la gilgishay sawirkaasi wuxuu suurad kooban ka bixinaya ummadda soomaaliyeed iyo hoggaan xumada haysata iyo midhihii ka dhashay sawirkaasi wuxuu yahay ilmo yar oo soomaaliyeed oo aada u macaluushan yacni aada u gaajaysan qolfoof noqday taqriiban oo meel sidaa u fadhiya oo haadda baktiga cuntaa ay ag joogto laakiin weli ilmahaasi uu noolyahy weli ilmahaasi waa nool yahay laakiin haaddaasi waxay tawaqucaysaa ama filaysaa inuu ilmahani mar dhow dhaqdhaqaaqa joojin doono sidaa darteed marka ay indhaha iyo keliyaha iyo ay markaa urkujirta kala baxdo sawirkaa ninkii qaadaya gaalka ahaa muddo bila-a kadib strice iyo debression iyo waxbaa ku dhacay gaaladu mararka qaarkood ma xamili karaan gaalada waktigan joogtaa waxyaalo dad badan oo muslimiin ah oo islaam sheeganaya ay xamili karaan oo u dulqaadan karaan duruufaha adadag iyo dagaalada iyo dhibka iyo marar badan dhiigga iyo waxaa daadanaya weligiiba ma arkin saa darteed markaa waxaa laga yaabaa inaanu u dulqaadan karin ninkii sawirkaa qaaday waaba isdilay sawirkaas dadka qaarkood waxay yidhaahdaan waxaa laga qaaday sudan oo ilmahaasi waa sudan waa suudani laakiin sida dhabtaha waa soomaali oo ninkii united nationka haysan jiray sagaashamadii butrus kaali ee masriga ahaa sawirkaas wuxuu ka mid ahaa sawiradii yacni loo adeegsaday markii la lahaa yacni ciidamadii uniformta ee waxa soomaaliya hala keeno sawiradii la isticmaalay buu ka mid ahaa oo dadka yacni waxa weeye dowladaha lagu kicinayo lalahaa ummad saa u baaba'san baa jirta sawirkaasi waa sawir macruufa haddaad googleka aad ku baadho waad heli karaysa aad carabi keliya ku qorto assuura alatii ihtaza laha alcaalam isagoo kumanaan bej ah kumanaan safxa ah oo adduunka la yaabay oo ilmo yaroo sabi ah oo nool weli oo naftii ku jirto laakiin haaddii ka war sugayso intuu dhadhaqaaqa joojinayo ee ka cunayso waxaa laga yaaba inaad istiraadaha waa sagaashanadii oo markii aad loo dhibaataysnaa laakiin hadda lafteeda waxaan filayaa in badanoo innaga ka mid inaynu aragnay dad harag cunaya soomaaliya dad harag cunaya soomaali ah inaynu daawannay oo shaashadaha ka daawannay baan filaya waxay ila tahay marka intaas inay ku filan tahay qiyaado xun ama hoggaan xun maxaa ka dhalan kara hoggaan xun waxaa ka dhalan kara in adiga oo nool ilmihii sabiga ah isagoo nool oo weli adduunkaan ka tegin ay haaddu ka warsugto inay markaa nolosha ku cunto hoggaanka iyo muxaadarada tan waxaan u qaybin doonaa haddii alla ka dhigo dhowr qodob ahamiyadda ay qiyaadadu leedahay hoggaanka iyo ahamiyadda uu leeyahay waxaan ku xejin doonaa sharciga iyo diinteennu ma ka hadashay hoggaanka iyo qiyaadada waxaan ku xejin doonaa hoggaan wanaagsan iyo hoggaan xun oo taariikhda soo maray iyo saamayntii ummadahooda ay ku yeesheen gaar ahaan caalamulislaami waxaan ku xejin doonaa yaa istaahila inuu ummad hoggaanu noqdo khaasatan ummad muslima waxaan ku xejin doonaa hoggaanku xaqa uu ku leeyahay ummadda iyo xaqa ummaddu ay ku leedahay hoggaamiyaheeda kadibna waxaan kusoo khatimi doonaa dardaaranno iyo iska tawsiyaad muxaadarada muceedu haddii alla ka dhiga insha allahu tacala intaasuu noqon doonaa biidni illah hoggaanku walaalayaal waa arrin aad iyo aad u muhiima saa darteed baa ilaahay subxaana wa tacala qur-aankiisa kaga hadlay nebiguna sunnada kaga hadlay alayh isalaatu wasalaam waxaa laga yaabaa qofka soomaaliga ahi inaanu wax weyn oo muhiima usii arag hoggaanka oo qof iska taageero mujarad inuu reer hebel yahay ama inuu iska taageero keliya inuu maqlay isagoo bibiisada ka hadlayo oo hadal fiican ku hadlayo iyo wax la mida oo intaaba ay ku simantay aan hoggaanka aad dadku aanay ugu fiirsanin war qofkan hoggaanba ka dhiga ee tolo xageeba kugu furi doonaa waxaad ogaataan walaalayaal hoggaanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u doortay basharka uu abuuray kuwii ugu khayrka badnaa yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaqi baa ilaha yidhi subxaana wa tacala isagoo nabigiisa daawuuda la hadlaya calayhi salaam daawuudow adduunkan waxaanu kaaga dhignay baa la yidhi mas-uul eh dadka waxaad ku xukumtaa xaq ku xukum waa nebi ilaahi subxaana wa tacaala waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahunna qaala inii jaaciluka linnaasi imaama qaala wamin duriyatii qaala laa yanaalu cahdi adaalimiin kana waa nabiyullaahi ibraahim calayhi asalaam oo ilaahay leeyahay ibraahiimow waxaanu kaaga dhignay dadkii mid qaa'idaho mas-uulaho imaama yaanu kaaga dhignay nabiguna waata uu leeyahy alayhi isalaatu wasalaam markuu reer banu israa'iil ka hadlaya xadiiska saxiixa ah ee macruufkaa kaanat banuu israa'iila tasuusuhum alambiyaa reer banu israa'iil ambiyada hogaamiyeyaaluu ahaan jiray kulamaa maata nabiyun bucita nabiyun markii nebi dhintaba nebi cusub baa loo soo saari jiray hoggaanku iyo ahamiyadda uu leeyahay waxaa ku tusinaya waa waxyaalaha ilaahay mu'miniinta u yaboohay inay adduunkan iyagu ka talinayaan oo qiyaado ka noqonayaan wacd allah aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastaklifanahum fi اlardi kama اstakhlafa aladiina min qablihim wuxuu kaloo rabbi leeyahy aladiina in makannaahum fi اlardi aqaamuu الصalaata waaatuu الzakaata waamaruu biاlmacruufi wanahw can اlmunkar walilahi caaqibaة اlumuur waa waxyaalaha mu'miniinta ilaahay u yabahay weeye subxaanahu wa tacaala muminiinta waxyaalaha loo yabahay saa darteed baad arkaysaa qiyaadadu marka ahamiyadda ay leedahay walaalayaal maadaama oo ilaahayba subxaana wa tacala ambiyadii u doortay oo ah basharkii u abuuray kuwii ugu khayrka badnaa qodobka labaad wuxuu yahay diinteennu ma ka hadasho hoggaanka yaa hogaamiye noqon kara axkaamtiisa ma ka hadashay ma inagu saynu doonnaynu ka yeelaynaa oo reer hebelow intaa soo saara reer hebelowna idina intaa soo saara dabadeedna waxa weye maaragtay wakaa mise hoggaanku waxa uu leeyahy maadaamaan islaam nahay oo salaadeena laga hadlay maanta haddaan damco salaad jumcaynu sugaynaa inaan iska muxaadareeyo ilamaa iyo labada saddexda afarta inta waktiga salaadda jumcaduba ka tegayo iga yeeli maysaan waxaad leedihiin salaadda jumcadu waajib weeye ilaahay baa ka hadlay idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumcati fascau ilaa dikri illahi baa la yidhi marka sheekhow yani waxa weeye maaragtay mawduucaasi waa diina nooga yarkaadi lagaa yeeli maayo inaad salaadda waktigeeda aad ku ciyaarteen sidaa si lamida ayaa axkaamta qiyaadada iyo hogaankana ilaahay uga hadlay subxaanahu wa tacaala oo waxyaalaha ummadda muslimiinta ay zamankan in badanoo ka mid ihi ay dayaceen oo ka tageen laakiin ku yeeshay yacni saamayn weyn oo xun markaa ku yeeshay wey ilahay waa ka hadlay subxaana wa tacala mar wuxuu rabbi uga hadlay axkaamta iyagu ay leeyihiin sida in la ateeco oo kale yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum baa ilahay yidhi muminiintiiow alle adeeca oo rasuulkiisa adeeca oo kuwa idinka idiin talinaya adeeca baa ilahay leeyahay subxaana wa tacaala mar wuxuu rabbi ka hadlay waxay qiyaadadaasi wax ku xukumi lahaayeen markaasaa la yidhi waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum lkaafiruun falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yani aayaad fara badan baa ilahay kaga hadlay subxaana wa tacaala qiyaadada iyo waxay wax ku xukumi lahaayeen axkaamta qiyaadada saasaa markaa diinteennu ay uga warrantay nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waatau xadiiska saxiixa ku leeyahay cafwan xasanka ina axaba annaasi ila allahi yowma alqiyaamati waadnaahum minhu majlisan imaamun caadilun dadka waxaa ilahay agtiisa loogu jeceli uguna majlis dhow rabbi subxaanahu wa tacaala imaam caadilah waabqada annaasi ila allahi yowma alqiyaamati waabcadahum minhu majlisan imaamun jaa'ir dadka waxaa ilahay agtii loogu carab badan yahay oo rabbi subxaanah wa tacaala agtiisa loogu carab badan yahay imaam jaa'ira nin qaa'ida hogaamiye ah oo markaa aad u cadaalad xun waadna garanaysaan xadiiskii saxiixu ahaa toddobada harka ilaahay la hadhin doono maalinta qiyaamada inuu ka mid yahay imaamun caadil imaam caadil ah imaam caadil ah culimmadeena muslimiintu markay ka hadlayaan qiyaadada iyo hogaanka iyo sida lagu soo dooranayo sida ku imanaya iyo kutub baa laga alifay kutubu siyaasa sharciya la yani waxa weeye kutub baa laga alifay culimmadeena muslimiintu ay kaleeyihin axkaam buu leeyahy inuu nin noqdo inaanu qof dumara noqon inuu qof islaama noqdo aanu gaal iyo munaafiq noqon inuu qof caadila noqdo aanu faasiq noqon ilmo yaroo sabiya inaanu noqon qof weyn noqdo qaangaaraho baaliqaho mudakara iyo waxa la midka intaas haddii aan uga dhigto goboldhig mawduuca ahamiyada qiyaadadu leedahay iyo diinteennu inay qiyaadada ka hadashay waxaan u gudbayaa marka qiyaado wanaagsan iyo qiyaado xumi hoggaan wanaagsan iyo hoggaan xumi adduunkan ma soo maray khaasatan dadka muslimiinta a ma soo maray haddiise ay soo mareen maxay dhexal siiyeen hoggaanka wanaagsan maxaa laga dhexlay hoggaankii xumaase maxaa laga dhexlay waxaan u malanayaa marka inaynu markaa muqaarano ku samayn karno isbarbar dhigi karno innaga maanta hogaamiyeyaasheenna iyo markaa safka ay ku biirayaan tolo ma kuwa xun bay ku biirayaan mise waxay ku biirayaan tolow safka wanaagsan bay ku biirayan waxaa laga yaabaa qaarkii inaa istiraadaan arrinkaas waa iska badiihi waa iska wax macruuf oo dadkao dhan wada og yihiin maxaa laga sheegayaa tolow in hogaanka ummadda soomaaliyeed xun yahay inuu xun yahayna dee waxaa u daliila inaynu maanta inteennani halkan furfadhino oo qaxootinnahay inaynu qaxootinnahay oo inteennan halkan wada farfadhino baaba daliil u ah waaqiceennaaba daliil u ah in hogaankeenna xun yahay haddii hogaankeennu wanaagsan yahay dee dhulkeenna kamaynaan nimaadneen oo maynaan soo qaxneen oo ma soo cararneen waxaa laga yaaba marka qof kastaa inu istiraado marka shay saa isagaa macruufa maxaa laga soo celcelinaya waxaa laga soo celinayaa oo loo shee u sheegaynaa iyadoo ay sidaa tahay ayaanay haddana weli inoo dhicin hoggaankeenna xun iyo hoggaankeenna khatarta ah yacni waxa weeye maaragtay meesha uu nagu dambaysiin karo inay tahay meel aad u haris ah taasaynaan weli aada u fahmin markaasaynu weli qaarkeen durbaan usii garaacaynaa dadaanay habboonayn in loo durbaantumo qiyaadada wanaagsan iyada tusaalayaal aad u fudud baan ka bixinaya haddii alle ka dhiga insha allahu tacala waxaa ka mid ah uguna horeeya nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii sida abubakar cumar cuhmaan cali dadkii islaamka ummadda gaarsiiyey iyaga dabadood cumar ibnu cabdilcasiis yani waxa weeye dadkii islaamka meelo fara badan gaarsiiyey dadkaas waa namaadij wanaagsan oo khiyaadada fiicana khiyaadada xun ama hogaanka xun waa mawduuca innaga aadka inoo saameynaye yaan laba tusaale ka soo qaadaya insha allah aan rabo weliba inaan ku yar dheeraado tusaale wuxuu waxaa laga yaabaa in badan innaga ka mid inaynu maqalnay xuruub saliibiya duulaankii muslimiinta lagu soo qaaday oo dabadeedna baytulmaqdis lagaga qabsaday yacni waxa weeye maaragtay inta duulaan lagu soo qaaday xuduud shan boqol qarnigii shan boqolaad ee taariikhda hijriga ah oo muslimiintu awood badan leeyihiin jarmal iyo faransiis iyo ingiriis iswataa ha ugu awood badnaadeene ay intay ka soo duulaan dhulka sidaa u fog doomo soo raacaan caalamul islaami soo jiiraan ay markaa ubucdii muslimiinta yimaadaan oo markaa muslimiinta qabsadaan baytulmaqdes ka qabsadaan saan sheegi doona boqolaal kun iyo kumanaan kun oo qof oo muslimiina ay ku laayaan muddo laba boqoloo sanoana ay haystaan laba boqoloo sano ay ku qaadato muslimiintu inay iska xoreeyaan kaas waa tusaale ina tusin doona oo sharsharxi doonaa say ku timi haddii alla ka dhige maxaa kalifay in muslimiintu mar ay gaadheen yacni waxa weeye maaragtay ondoros furteen oo dhulkaa gaadheen marna iyaga ubucdoodii loogu yimi waxyaalaha ugu muhiimsana waxaa ka mid ah innu arki doonno hogaanka xun iyo hogaanka wanaagsan hogaan xumidu khatarta ay leedahay in ay keeni karto in gurigaaga daad kugu soo galo tusaalaha labaadi ee hogaanka xun iyo hogaanka wanaagsan aynu ka bixin doonaa waxa weeye ondolosti hadda aynu sheegayno lafteeda mawduucaas waa mawduuc runtii mudan in aynu haddaynu soomaali nahay intaynu weliba sheeko xariir ka dhiganno aynu aad nafteenna ugu soo celcelinno oo weliba carruurteennana uga sheekayno maxaa yeelay ondolos dhulka hadda sbain iyo bortugal loo yaqaano waxay ahaayeen dhul muslimiintu ay ahayd ay siddeed boqoloo sano ka telinayeen siddeed boqoloo sano yaa muslimiin ku noolaayeen oo ka telinayeen culimo waaweynoo muslimiin oo ajillo ahi ay ka soo baxday oo maanta aynu kutubtooda wax ka baranno qaadi cayaad uu ka mid yahay ibnu xasmin adaahir uu ka mid yahay imaam alqurdubi uu ka mid yahay aynaan tirin karin halka ay ka soo baxeen iyagu zamankooda laga yaabaa inay islahaayeen in aanay sida arrintu ku dambayn doonin masaajidadii ay waagaa culimmadaasi joogeenna maanta ay kanaa'is yihiin masjidkii imaam qaadi alcayaad uu joogay maanta waa kaniisa xataa kaniisad loo seeyaxa tagoo loo maaragtay daawasho taga maahee sida jaamicu qurtuba uu ku dambeeyey waa kaniisad loo cibaado taga wey isagoo weliba masaajid ah meelahaas marka waxay inagu bixin karaa inaynu fahamno dhul in la waayi karo ummad dhan in la waayi karo adduunkaba ay ka tegi karto taariikhdaba ka suuli karto la odhan karo waagaa dadcaynkaasi jiri jireen oo quruun intaa la eego meel sidaasa ku noolaa laakiin aakhirkii la waayay waxaan filayaa labada tusaale inaan ku ekaan doono haddii alla ka dhiga insha allahu tacala biidni illah ondolos yaa furtay yaysa gacantooda lagu waayey waa tusaale runtii aad iyo aad inaga maarata maanta inoo saamaynaya ondolos dadkii furtay ee muslimiinta ahaa markaad taariikhdooda dib u daraasayso waxaad arkaysaa inay wateen hoggaan aad u wanaagsan ka soo bilow muusa ibnu nusayr raximahullah nin oday oo shan iyo siddeetan jira buu ahaa baa la yidhi da'diisu markii uu u khudbadeeyey inuu isagoo maqhrib alcarabi jooga dhulkan hadda loo yaqaano jazaa'ir iyo morocco iyo loo yaqaano tunis isagoo jooga inuu markaa ku hamiyey inuu islaamka halkaa gaadhsiiyo shan iyo siddeetan jir ciidan markaa kaxaystay duulay halkaa maaragtay islaamka gaadhsiiyey ay ku qaadatay ciidamadii uu daray qaar ka mid ihi in ay macraka ama dagaal intuu qabsaday saddex meeloodoo meeli ay ka shahiideen ciidan labiyo toban kun oo qof ah cafar afar meeloodoo meel rubuc labiyo toban kun oo qof ihi inay saddex kun oo qofi ka shahiideen oo ka dhinteen nimankii ondolos furtay culimadu markay taariikhdooda ka warramayaan wulaada ahaa ee aimada ahaa ajillada ahaa waxaa ka mid ahaa samax ibnu malik alkhawlaani ninkaa isagoo masaajid ku cibaadaysanaya ku cibaadaysanayaa lagu dilay raximah ullah waxaa ka mid ahaa cafwan waa cabdilcaziiz ibnu muusa ibnu nusayr ninka masaajidka lagu dilay waxaa ka mid ahaa samax ibnu malik alkhawlaani wuxuu ku shahiiday macrako dagaal isagoo ku jiro oo faransa magaalo ku taalla tuluuse la yidhaahdo ka dagaalamaya waxaa ka mid ahaa cambasa ibnu samax allukani isaguna isagoo macrako faranse ka dagaalamaya oo magaalooyinkan tuur iyo bardo iyo lyon iyo buwate la yidhaahdo soo xoreeyey oo islaam ka dhigay oo dabeed soo noqday inta halkaa gaaba ku qabsaday ku shahiiday waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan alkhaasiqi oo aad aada u garanaysaan oo isaguna macrakadii balaad shuhadaa ku shahiiday waxaa ka mid ah cuqba oo isaguna ninkaa ka dambeeyo isna macrako ku shahiiday waa a'ima shaqadoodu ay tahay inay islaamka fidiyaan kuwaasi waa kuwii islaamka ondolos gaadhsiiyey maxaa isbedelay waxaa isbedelay kuwa aada u khayr daran culimmada muslimiinta qaarkoodna ay lacnadeen sida ibnu xasmin oo kale raximahullah inay markaa kuwaa bedeleen ay markaa keentay wixii raggaasi u dhinteen oo u shahiideen oo dhiiggooda u daadiyeen oo kumanaan qof loo waayey ay markaa si yar gacanta uga baxaan waxaa lagu waayey ay gacanta uga baxayeenna ay ahayd keliya inuu qofkaasi ummad xukumo waxaa soo baxay markaa casri la yidhaahdo casru umaraa'i alfitna waxaynu ugu magacdari karnaa casri casrigii warlordska baynu odhan karnaa waxaynu odhan karnaa casrigii nimankii dadka dhiiggooda ka ganacsanayay casri caynkaasaa markaa muslimiintii mar keliya soo maray casrigaas markaa wuxuu keenay in ondolos la waayo waxay qaadatay casrigaasi wuxuu bilaabmay sanadkii afar boqolaad bu casrigaasi bilaabmay ilamaa iyo afar boqoloo sano oo ka dambaysa ayaa muddadaasi jiitamaysa oo muslimiinta ay isu beddelayeen fataraad yaryar mooye ee zamanno yaryar mooye ay isu beddelayeen kuwo iyagu doonaya keli ah inay dantooda shakhsigaa oofsadaan masaalixdooda daatiga ay leeyihiin keliya inay oofsadaan oo marka ummad iyo islaamta un aan ku fakeraynin taasi markaa waxay keentay inay markaa ondolos ay faraha ka baxdo tusaalayaal yaryar baan ka bixinayaa nimankaas ondolos waxay u qaybsantay waddankii yacni waxa weeye halka amiir lahaa wuxuu u qaybsamay waddamo fara badan magaalo kastaaba waxay noqotay dawlad iskeed u taagan matal saragosa sarkas ay muslimiintu u yaqaanaan laakiin hadda waxaa loo yaqaanaa saragosa iyo barbashtar labadaa magaalo waxaa boqor ka ahaan jiray baa layihi wakhtiyadaas wakhti ka mida nin la odhan jiray sulaymaan ibn moxamed ibnu huud almustaciin billaah ayaa ninkaa lagu naanaysi jiray ninkaasi markuu dhintay wuxuu boqortooyadiisii u kala qaybiyey shan wiiluu isagu dhalay shantii wiil baa boqortooyadii isku laayey waxay kaliftay mid iyaga ka midii inuu saddex walaalihii ka mida intuu xabsi geliyo indhaha ka musmaaro indhaha intuu musbaar dabu geliyo uu markaa indhaha ka tuuro aakhirkiina marka uu dil ku xukumo labadii soo halayaa markaa iyagu dagaallo aad u fara badan marka ay dhex mareen boobkii kristanka waagaa u tirin jiray qaybta katoliga oo la odhan jiray aliskandarkii labaad markuu arkay waaqaca muslimiintu ku nool yihiin khaasatan saragosa iyo barbashtar ayuu markaa nimanka kristankaa wuxuu u iclaamiyey maantaynu fursad haysannahay ha la soo dhiciyo dhulkii muslimiintu inaga qabsadeen waxaa markaa soo duulay ciidan isugu jira isbaanish faransiis iyo dadkan fayganka ay muslimiintu yani waxa weeye lafdiga hada yar taxriifiyaana ay u yaqaanaan waa dadkan iskandinafiyaanka ku nool ciidan aad u fara badan baa markaa nimankaas soo aabley xaggay isaga imanayaan waxay ka soo duulayaan meeshan hadda innagu aynu muxaadaraad ku dhiganayno faransa iyo intii baqaayaadkii maaragtay isbanyoolka ka hadhay ee weli iyagu aan muslimiinta isu dhiibin labadii magaalo lagu soo duulay oo laba magaalo iyagu isku mashquulsan waa muslimiin kala tafaraaruqday sahal bay noqotay markaa inay qabsadaan afartan cishay xisaar ku hayeen markii dambena magaaladu waa isdhiibtay khaasatan barbashtar waxaa la yidhaahdaa sagaal bilood bay meeshaa joogeen afartan kun ilaa boqol kun oo qof inta udhexaysay ku dileen markay magaalada ka tegayeenna waxaa la hore waxay usii kaxaysteen toddoba kun oo gabdhood oo maaragtay wada bikra ah gabdho ah oo ay xusheen markay magaaladii ka baxeen ayaa markaa kuwii xukum doonka ahaa ee iyagu aan islaam iyo damiir toonihin aanu ku jirin markay arkeen meeshii in gaaladii faaruqsay oo dantooda ay ka dhammaysteen ayaa markii kii mustaciin bilaahigaa markaa uu meeshaa soo galay waaqacaasi markaa wuxuu ku tusinayaa duruufta muslimiintu ku noolaayeen dad caynkaasi markaa ma jiri karaan dadsaa u kala tafaraaruqsan oo bimacnaa maaragtay qiyaado xun iyo hoggaan xuni hayo oo aan ummadda danteedii aan fiirinayn isagu maslaxadiisa shakhsigaa fiirinaya ma jiri karta marka ummadda caynkaasi waxaa ka mid ahaa waaqaca muslimiintu ay soo mareen magaalada la yidhahdo tulaytala oo caasimadii isbaanishku ay waagaa marka hore caasimadda u ahayd inta aanay madriid u bedelanin caasimaddii waaga ay lahaan jireen intaan muslimiintu intaanay qabsanin magaaladaas nin la yidhahdo ismaaciil ibn cabdiraxmaan dilluun baa oday ka ahaan jiray muslimiintii baa ku kacday markay dhaqanxumadiisi arkeen ninkan waa la soo saaray marka ilaa nin la raba maahae dadkii waa iska soo saareen farnando alawal gaalkii isbaanishka markaa madaxda u ahaa farnando la odhan jiray buu u tegay wixii warniyo magaaladii baa rabaa inaad ii soo dhiciso waa la soo celiyey isagoo maaragtay saafihii gaaladu hareeraha ay kaga jiraan ayaa magaaladii tulaytila lagu soo celiyey si uu markaa meesha isagu uga taliyo madax uga noqdo dadkii mar labaad bay ku kaceen mar labaad bay ku kaceen markaasaa la soo saaray markaasuu mar labaad isna wuxuu u tegey gaaladii buu u tegey markaasuu yidhi markaan waxaan rabaa weliba inaad iigu dartaan tulaytila balancia oo magaalada hadda balancia loo yaqaano inaad iigu dartaan oo labadaba aad ii soo dhicisaan daraasada jirta weliba arrinta cajabta badana jirtaa balancia waxaa markaa oday ka ah oo isaguna mid kale oo meesha maaragtay dawlad yar ka aasaastay madax ka ahaa wuxuu ahaa mid isaga odayga kan uu sadag u yahay war loodhisnimadooda xidid xitaa ma taqaano ha qofku hadduu qiyaada qiyaada xumadu yani waxa weeye maaragtay qabiil ma taqaano oo gobol ma taqaano oo dad ma taqaano oo wiil ma taqaano oo welad ma taqaano hama taqaano islaamnimo iskaba dhaaf waxaa la yidhi marka labada magaalo isku helimiye isla mid dooro tii inanka uu sadago uu ahaa uu xukumayay buu doortay magaaladii baa markaa lagu duulay muslimiintii meeshaa joogay dee iskama dhicin karaan gaalo is wadatee iyagoo magaalo keliya waa isdhiibeen saddex shardi bayna dhigteen waxay dhigteen qofkii doonaya inu magaaladan ka baxo in loo ogolaado kii doonaya inuu ku noolaadana in loo daayo isagoo markaa baad bixinaya waa qodob koowaad qodobka labaad jaamica weyn masaajidka weyn ee falansiya ku yaalla inaan markaa kiniisad loo bedelin maxaa yeelay waxaa dhacday magaalo qalmariya la yidhahdo oo bortuqal ku taalo oo muslimiinta sidaasoo kale looga cadkaaday oo isu dhiibeen oo iyada lafteedu qiso runtii mu'nima ah iyagoo muslimiintu isdifaacaya ayaa kii meesha ka telinaya gaaladii u tegey kadibna gaaladii baa wafdi soo dirta waxay muslimiintu ku yidhahdeen maxaa ka dagaalamaysaa ninka madaxdeedinaaba anagu nala joogaa arrintaas markaa waxay keentay niyajab ila ninkii qaa'idka hadduu yani waa kii lala dagaalamaya cadowgaa hoos galo khatar weeye marka waa arrin musiiba magaaladii marka gaaladii waxay ka bilaabeen in ay masaajidkeedii kaniisad markaba u bedelaan ay ajaraastii waaweyneyd marka ay dul saaraan muslimiinta marka qisadaasay og yihiin markaasaa la yidhi waa inaan masaajidkan kaniisad loo bedelan waa shardiga labaad shardiga saddexaadna yacni maaragtay in muslimiinta loo ammaangeliyo maalkooda iyo awlaadooda bimacnaa aan maaragta laga dhicin laakiin shuruuddaas dee looma oofino mar haddii laga adkaado yani waxa weye maaragtay ilahay baa qur-aan ku sheegayo gaaladu laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dina gaalku haddii aanu awooddaada ka baqaynin ballanna ku ilaalin maayo yani waxa weye maaragtay wuxuu xeerinaya ma leh xuquuqul insaan baan jiraynin yani maaragtay bani aadamnimada iyo insaaniyadda iyo waxaanay sheegayaan baan jiran qaanuun baan jiran waxba ma jirayaan mar haddii laga adkaado waa sida lagaga adkaaday taasi walaalayaal waxay dhaxalsiisay marka muslimiinta waa taariikh dheer waxay dhaxalsiisay qiyaadada caynkaasi markay soo martay waxay markaa dhaxalsiisay in markaa dhulka la waayo sidii maalintii magaalo loo waayayey muslimiintu u daciifayeen kacdoonkii ugu dambeeyey ee muslimiintu sameeyaan wuxuu dhacay qarnigii toddoba boqolaad waa intii yani waxa weeye maaragtay aan aad la isu dhiibin oo waddankan aan faraha laga saarin hal qarni ka hor baa kacdoonkii ugu dambeeye muslimiintu ay sameeyeen kacdoonka hadad akridaan qisadiisa aad baad u naxaysaan dadkii waxay u adkaysa waa in waxaa lagu sameeyey waxaa lagu soo rogay shuruud adadag waxaa lagu soo rogay iyadoo dhaqanka waagaa jiray oo ahaa dumarku inay iswada asturaan xataa kuwa gaaladu ayaa kuwa muslimiinta waxaa lagu soo rogay inay iyagu isqaawiyaan oo gabadhu ay timaheeda iyo wejigeeda muujiso waxaa lagu soo rogay inaanay dhar islaam qaadan karin magac islaamna la dhixi karin waxaa soo baxay maxaakimu taftiish wixii la odhan jiray in qofku imaa inuu gaaloobo iyo imaa in la gubo wax uga dhexeeya aanay jirin dadkii markay dhibta u adkaysan waayeen ee markaa waxay ka sameeyeen magaalada qarnaada la odhan jiray waxay ka sameeyeen kacdoon bay ka sameeyeen way awoodeysteenoo magaaladii bay qabsadeen markii magaaladii la qabsaday oo muslimiintii isu bahaysteen oo la isu yimid oo weliba ay u cidirsadeen yacni maaragtay maqrib alcarabina u cidirsadeen oo ciidan islaamiha weliba u soo socdo ayaa markaa waxaa soo baxday mas'aladii weligeed ba jiri jirtay waxaa la yidhi markaa waynu guulaysanay cadkan marka see u kala qaybsanayna cadkan see baynu u kala qaybsanaynaa marka xagee ka guulaysteen waxa weeye guul iyo aabbayatoona ma hayaan yani waxa weye taasi markaa waxay keentay inay markiiba iskhilaafaan iskhilaafkoodii baana markaa lagaga adkaaday ongaris marka dadkii furtayna waxay ahayn qiyaadada wanaagsan ee dagaalamaysa ee wada shahiidaysa macrakada ku dhimanaysa dadkii gacantooda lagu waayana waxay ahaayeen dadkaas walaalkooda indhaha ka tuuraya yacni waxa weeye maaragtay sodogii aan xeerinaynin magaalo yar inuu haysto mooye ee isaga wax kale oo maaragtay yani maaragtay uu ku fakerayaaba aanay jirinin waa duruufta maanta innaga in haysato wey waxaad maqlaysaa baarlamaankii baa shiray adiga raalli ahaada dadka qaarkooda ay u arkaan xasaasiya inay waxaa loogu le baarlamaanka puntland baa shiraya oo qaraaraadkaas soo saaray waxaad maqlaysaa baarlamaankii somalilan baa shiraya oo qaraaraadkaasu soo saaray waxaad maqlaysaa waxaa soo socota dowlad la yidhaahdo ama wadan la sameeyeyda magaalad yani waxa way qaybteed baa laga sameeyey waa gaalkacyo qayb ka mid ahaa qaybna waxaa laga sameeyey dowladda puntland qaybta kalena hortii kale maxay ahayd ee xasuusiyaad galmudug galmudugland duruufta caynkaasa intaasoo dowladada kalena way soo socdaan waxaa laga yaabaa haddii qaarkood ay u suurtogeli karto hadday u suurtogeli karto tuulada uu ku nool yahay lafteeda soomaalidu websaytyadooda someedan arkinin websayte kastaa uu xambaarsan yahay tuulo magaceed tuuladii uu kani ka yimid yuu xambaarsan yahay waa ceel yani waxa weeye xooluhu ka caddaan midba hadday suurtagal u tahay ceelkaas inuu dawlad ka dhigto dawlad ka dhigan lahaa odhan lahaa ceelka magaciisa intu sheego laanna dawada kaga beri lahaa ummadda caynkaasi ya ikhwa waxay shabahaysaa ficlan waxay shabahaysaa duruuftii ay kuwani mareen duruuftii ay kuwani mareen yani waxa weeye waa waa waddooyinka haddii ummaduhu ay qaadaan lagu waayo wey waa subulka haddii ummaduhu ay qaadaan lagu waayo dadka caynkaasi ummadda saa u kala qayb qaybinaya waa qiyaado iyo hogaan wey waa qiyaado iyo hogaan weli la daba socdo wey qiyaado iyo hogaan weli la rabo wey waayo haddaan la rabinoo la daba socnin may jireen wey tusaalaha labaadi waa xurubu saliibiya muslimiintu yani waxa weeye waxay ka dagaalameen labiyo sagaashankii taarikhda hijriga markay ahayd waxay marayeen yani waxa weye maaragtay bortuqal iyo sbain bay marayeen marka laga hadlayo xagga galbeedka dhinaca kale yani waxa weye maaragtay boqortooyadii furs bay baabi'iyeen tii roomaankae baysantiyaday tirtireen ama khatar aada u wengeliyeen muslimiinta caynkaasa ee soo maray cahdi ah khaliifku intuu daruur arkay inuu yidhi daruur yahay meeshaad doonto kuda oo adduunka ka mid a khayrkaaga anuun baa la ii keenayaa dadka caynka ahaa heerkaa gaadhi waxaa soo martay muddo laba boqoloo sana ah taqriiban waa qarnigii saddex boqolaad laga soo bilaabo qarnigii mufadalkaa markuu dhammaaday ilamaa qarnigii shan boqolaad bartankiisii labadaa boqoloo sano taqriiban waxay soo mareen duruuf aad iyaabu khatara duruuftaasoo kaliftay in markaa laga qabsado shaam oo dhan laga qabsado yani maaragtay allahuma mustacaan xijaas in ka mid ah masar khatar gasho caalamlislaam markaa tolo maxaa baatan noqday baad isweydiinaysa haddiiba ubucdiisi loo yimi tolo maxaa kalifay waa su-aal maxaa kalifay tolo iyada marka xooga yar sharaxaan ka bixin doona hadii alla ka dhigo insha allahu tacala waxaan tusaale ka bixinaya caalamulislaami waktigaas sidee bay tolow ahayd duruuftiisa siyaasiga ah sideebay xaalad xaalatu siyaasiya sideebay ahayd baqdaad oo caasimadda muslimiinta ah waxaa ka telinaya niman la odhan jiray boohiyiin laba shiicaa bay ahaayeen caasimaddii baqdaad ee khaliifkii islaamku joogay suldaanka wakhtigaa ka telinayay wuxuu ahaa nin shiici ah ibnu lasiir raximahullah markuu soo rarayo wakhtiyadaas wixii dhacay wuxuu leeyahay axdaaftii saddex boqol iyo koob iyo konton wuxuu yidhi wakataba ashiicatu fii baqdaad biamri mucuzi dawla cala almasaajidi bilacni mucaawiyata waalkhulafaa'i ahalaaa waxay shiicadu ku qoreen buu yidhi albaabada masaajidada waxay ku qoreen iyo gidaarada masaajidada lacnad mucaawiyada lacnadayo iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo khulafadii cabaasiyiinti bal wuxuu amray saddex boqol iyo labayo kontonkii waa sanad kadib ninkii markaa yani maaragtay shiiciga mucuzi dawla la odhan jiray khaliifka muslimiintu magacuyaal buu marka ahaa ninkan baa oday ahoo tirinayo awoodda leh wuxuu amray inay dadku xidhaan dukaamadooda suuqyadoodana xidhaan yani maaragtay magaalada usoo baxaan dumarku dharmad madow soo qaataan la barorto oo la qayliyo maxaa loo barooranaya loo qaylinaya waxaa loo barooranaya loo qaylinaya xusein ibnu cali radia allahu canhu dilkiisii alxaasil waxay noqotay magaaladii baqdaad ee caasimadii muslimiintu meel ay shiica ka taliso masar waxaa ka talinayey nimankii la odhan jiray faatimiyiinta oo iyaguna shiica meesha la yidhahdo baxrayn waxaa ka talinayay nimankii baatiniyada ah oo qaraamidada la odhan jiray qaraamidadu waa nimankii intay ku duuleen kacbada xajarul aswadka qaateen oo muslimiin fara badan meesha ku laayeen markaa yidhi ilaahii maaragtay soo diri jiray shimbiruhu mee niman caynkaasay ahay ibnu kasiir raximahullah markuu qisadooda tacliiqinayo البداية والنهاية من منكس وحليه ولم يعجل الله سبحانه وتعالى على عقوبة هؤلاء الملحدين إلهي سبحانه وتعالى كوى ملحدين تاع عقوبته دي مسوى دبتشين كما عجلها على أصحاب الفيل سيدي نينك أصحاب الفيل عقوبته لو سوى دبتشين إلهي كون عقوبته ومسوى دبتشين iyagoo weliba ka shar badan kuwii kusoo duulay kacbada wakhtigii nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay kuwaasi waxay ahaayeen ahlu kitaab laakiin kuwa kani waa mulxibiin islaam baan sheeganayaan imaamu ibnu kasiir markaa uu tacliiqinaya wuxuu leeyahy amaa bacda nuzuuli shariica faallahu subxaanahu yuriidu min almuslimiina an yudaaficu canha mar haddii diin ilaahay soo dejiyey muslimiintaa laga rabaa shimbiro lasoo diri maayo inay kacbadooda difaacdaan wa an yucadimuuhu inay weyneeyaan wayuqaaricu alkufra wa ahlihi kufrika gaalada iyo maaragtay kufriga iyo ehelkiisana marka iyagu ay la dagaalamaan maanta waxaynu arkaynaa baytulmaqdes waxaa lagu hayo khudad aad u cajiib badan baa socota oo muslimiintu iyagoo iska soo taagtaagan qibladii koowaad ee muslimiintu ay salaada u tukan jireen nabigeena maxamed ee laga dhoolmiyey calayhi salaatu wasalaam maanta waxaa khatar ugu jiraa inuu dumo soo lama socotaan intaasuu u jiraa inuu dumo yuhuuddu wixii ay ka dhisi lahaayeen meesha haykelkii ay meesha ka dhisan lahaayeen xajarul asaaskiisii dhagixii aasaaska looga dhigi lahaa wuu diyaarsan sanad kasta gaari baa lagu soo qaadaa dadkiina daybacadaha daawaa inaad aragteen baa laga yaabaa mar baaba falastiiniintu aada ugu kaceen oo buuq badan ka dhashay sanad kasta dhagaxaas waa la soo qaadaa isagoo gaari lagu wado dabadeedna masjidka agtiisaa la keenaa waa dhulkaa la dhigaa dabadeedna dib baa loo soo celiyaa ama dadkoo dhan baa wada daawada muslimiinta waxaa laga yaaba inay yidhahdaan walla maalinta ilaahay yuhuud u rogi lahaa oo maalinta ay baytulmaqdis isku taabtaan buu ku leeyahy baytulmaqdis adaa laga rabaa la difaacdo qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum qadla kan kugu xiga horta horta ka bilow ee adaa ku dhibaataynayo shay-an fa shay-an muslimiinta sidaasaa laga rabaa laakiin waxa weeye tayran abaabiil baa lasoo dirayaa iyo shimbiraa lasoo dira ilahay baa dhulka la rogaya sax oo ilahay awood waa leeyahy subxana wa tacala in allaha calaa kulli shayin qadiir laakiin waxa weeye yani inaguna waxaynu nahay mumtaxaniin baynu ku nahay waajibaadka iyo takaaliifta layna saaray taasi waa xagga diinta muslimiintu cafwan awdaacdooda diiniga ah iyo dadka u talinaya ee siyaasiyiinta marka u ahaa waxay ahaayeen dad ka fog manhajka saxiixa ahaa shiicay u badan yihiin saaad arkayso meesha la yidhaha baqdaad shiica ka talinaysa buwayhiyiin masar iyo maqrib alcarabi oo dhanna faatimiyiin baa ka talinaya shiicaha baxrayn qaraanidaa ka talinaysa oo baatiniyiina meesha la yidhaahdo yacni maaragtay iisoo qabo ee yaman nimankii la odhan jiray sulayxiyiintaa ka talinaya cali ibnu maxamed ibnu sulayxi oo shiici ah caalam islaami wuxuu ahaa caalam caynkaas ah oo firaq firqooyin khatarihi ay ka talinayaan oo aan dadka xagga diinta marka laga eego u diirnaxaynin waa duruufta maanta caalam islaam haysato oo kale wey waxaa ka talinaya waxa weeye waa calmaaniyiin wey kuwani firqada lunsanba ha ahaadaane waxunbaa laga yaaba xataa inay xeeriyaan laakiin caalam islaami kuwa ka talinaya maanta waa calmaaniyiin waa dadkan madhabkan secularisamka iyo aadka uga dhaadhacay oo in diinta iyo dowladda la kala saara wuxuuba la dagaalamsan yahay islaamba inuu soo laabto sidee bay ahayd xaaladoodu marka laga hadlayo iswaafiqidda iyo maaragtay khiyaadada marka laga hadlayo dad xunba ha u taliyeen oo firqada lumsanihiye laakiin sababay talowaad istiqraarkoodu sidee aha laba tusaalaan soo qaadaya haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala nimankii la odhan jiray faadimiyiinta haba xumaadaani waxaa khaliif u ahaabaa la yidhi wakhtiyadaas markii ay weliba soo duulayeen xuruba salabiya bilaabmayso afar boqol iyo shan iyo sagaashan ninkii la odhan jiray almustacli ninkaa waa la sumeeyey weliba idankiisaa sumeeyey alxaakim biamri illaah alaamir biaxkaam illah alaamir biaxkaam illaahi markuu odagii dilay oo xukumkii qaatay isna waa la dilay in adeerkiis baa dilay ibnu camihi ibnu camii markuu xukumka qabtayna isna waa la dilay taasi waa xagga khilaafada darajada labaad ee wasaarada waxaa markaa wasiina alafdal in la odhan jiray alafdal waa la dilay waxaa lagu bedelay abaa cabdillaahi abaa cabdillahina isna waa la dilay waxaa lagu bedelay alakmal waa ummad saas ugu mashquulsan kursi kale eryanaysa baqdaad oo meeshii labaada awoodda muslimiintu fadhidaya almustadhir billaah iskii buu u dhintay shan boqol iyo labayo tobankii taariikhdu ahayd almustarshid bilah baa lagu bedelay waa la dilay kadibna waxaa lagu bedelay alraashid saddex sano hayay isna waa la dilay awdacda siyaasiga markaad eegtana sidaasay ahaayeen waxaa jiray wakhtiyadaas niman intaba ka duwan oo dawla saraajiqa la odhan jiray oo iyagu ahlu sunno ahaa aada u uga maaragtay damiir fiicnaa kuwan shiicada laakiin iyada laftooda waxay ku aafaysnaayeen shaam bay iina meelo ka mida ka telinayeen khaasatan magaalada la odhan jiray xalab bal magaalada xalab la yidhaahdo keli ah nimankaa inta dhex martay dagaal iyo isdilbal aan wax yar ka idhaahdo magaalada xalab la yidhaahdo waxaa lagu dilay nin la yidhahdo taaj aan ka soo bilaabamaya taajka hortiisa boqor la odhan jiray malikshaah markii uu dhintay ayaa markaa waxaa iskhilaafay baa la yidhi isaga iyo yani waxa weye maaragtay inamadii uu ka tegaa markaa iskhilaafay mid baa u adkaaday kursiga inti kale waa la laahiyey kii u adkaaday baa adeerkii oo taaj la odhan jiray ku qabsaday taas kii baa ka takhallusay adeerkii odaygii adeerka ahaa isaga laftiisii kuwa kii hore la dhashay baa markaa kursiga ku qabsaday markay inamadii meesha ka baxeen yacni silsila mu'lim ah oo gaadhaysa ilamaa sagaal nin oo muddo yar oo toddoba sano ah sagaal nin wax isdhalay adeerra isu ah ibnu cam isu ah ayaa magaalada xarab la yidhaahdo isku dilaya anaa ka talinaya anaa ka talinaya wakhtigaasi waana wakhtigii xuruub saliibiya taqriiban ay bilaabmeen ay bilaabmeen magaalada xalab inta aana iyagu qabsanin waxaa laga yaaba ina istiraado armaga khata dee mushkiladu iyaga keliyati inta aana iyagu qabsanin kuwii iyaga ugu horreeyey ninkii ugu horreeyey waxaa la odhan jiray baa la yidhi mucizu dawla sumaal ibnu saalix isaga iyo walaalkii oo maxamuud la odhan jiraa magaaladaa isku dilay markaasay kala qaybsameen markay kala qaybsameen ayaa kii mucuzi dawla ahaana wuxuu u tegey faadimiyiintii qaahiro joogtay awoodi siiya kanna wuxuu u tegey baysantiyada kristanka nimankii gaalada ahaa ayuu u tego o yidhi awood ha la isiiyo markaasaa la islaayey kii gaaladu ay maaragtay markaa awoodda siinayeen yaa markaa meesha u adkaaday gaaladii waa iska laabteen magaalooyinka oo muslimiintu leeyihiin bay qabsadeen ninkiiba markaa waa waxaa laga dalbay maxamuudka inta aanay saraajiqadu ka qabsanin waxaa laga dalbay in uu yani waxa weeye muslimiinta gacan siiyo bal hadda u fiirsada wuxuu yidhi markaa wa ama aruumu faqad haadantuhum mudda nimankaa gaalada uga dalbaysaan in aan la dagaalamo nimanka heshiis baa naga dhexeeya wa actaytuhum waladii ilmahaygii wiilasheedii mid ka midaa na siiyey rahiinatan inuu maaragtay u raaman yahay darteed wiilashaydii mid ka mida gaaladan aad leedihin la dagaalan wiilashaydii mid ka mid a ayaa maaragtay rahmanba waxaa laga yaabaa dee qaar badan oo caalam islaami inagu maanta aan la yaabanna aan islaamna war waxa kane da wax ka badane dadku markay nimanka xamanayaan waxaa la yidhahdaa sir baa laga hayaala aynkaa sooma waxaana wax ka badana sir baa nimanka laga haya sirna lagama hayo dadnimadii baa dhimatay waa taariikh la soo maray wey tan oo kale dadnimadii baa dhimatay diintii baa dhimatay markay dhimatay qofku markaa waxba ma xeerinay naftiisa mooye wuxuu xeerinaya male inankiisii buu qaadi xabsi buu gelin maaragtay si maaragtay isagu uu maaragtay madaxnimo u helo kadibna inankaasi wuxuu noqonayaa nin u rahman yacni ninkaas inaanu isdhaqaajinin laga yaaba qaar badan oo boqorada ka mid yihiin oo awlaaddoodu ay ku nool yihiin garbiga iyo galbeedka inaynu islaan nahay way ku raaxaysanayaanoo waxay u joogaan inay maaragtay nolol caadiyaho abiiciyahay ku nool yihiin oo ikhtiyaariah waxaa laga yaaba ikhtiyaariba ahayn inaan ikhtiyaariba ahayn baa suurtagala yani waxa taarikhdu nafteeda waa soo celcelisaa walalayaal maxaa dhacay marka dee waxaa dhacay marka in ay gaala markaa aragto duruufta ay markaa muslimiintu ku nool yihiin duruufta markaa muslimiintu ay ku nool markaa inta la arko in markaa laga faa'iidaysto duruufta siyaasiga iyo diiniga inta haddaan kaga baxo talow maceeshadu sideebay ahayd qiyaadadu hadday xumaato maceeshaduna waa xumaanaysaa haddii hogaanku xumaado wax kasta waa xumaanayan xabadda kimiista xataa waa xumaanaysa ibnu taqiri birdi raximahullah nujuum zaahira wuxuu soo raraya wuxuu leey isagoo misr ka warramaya hada waalghalaa'u bimisr bimisra meesha la yidhahda misr halaagii iyo maciishadii aad bay qaali u noqotay buu yidhi xataa anahu jalaa min misra khalqun kaiir ilamaa meeshii masr la odhan jira lagu kala qaxay ilaa lagu kala qaxay ay ka dhacday gaajo adduunka aan weli lagu arag fa inahu maata akaru ahli misr dadkii misr deganaa intoodii badnayd waaba leedano waa dhinteen wa akala bacduhum bacdan qaarna qaarka kaleu markaa cunay ilamaa la sheegay buu yidhi ninka waa laaf ama nin sariibad haysta dadka hilibka qala oo lagu xantay inuu haween iyo caruur gowracay hilibkoodiina cunay wa baacahaa bacda an tabakahaa dabadeedna iibiyey hilibkii marka uu kariyey kadib waa maciishada khatartee soo martay kuma koobnayn shacabka keliya xataa umaradii talinayay ba arrintaasi ku dhacday wuxuu leeyahay maqriisi raximahullah kitaabkiisa alkhutad la yidhaahdo uma aala alamru ilaa an baaca almustansiru kula ma fii qasrihi ninkii mustansir la odhan jiray markaa talinaya waxa alla yaalay wixii qasriga u yaalo dhan buu isna iibiyey min dakhaa'ira wa siyaaba wa asaasa oo maaragtay dhar iyo hu iyo wuxuu kaydsanaya wa saara yajlisu calaa xasiir ninkii loo dhigi jiray kursiga boqortooyada ee maaragtay xariirtu ku xardhan tahay darin baa loo guglay buu yidhi darin buu markaa ku fadhiistay wa tacafalat dawaawiinuhu dowladdiisii iyo dawaawiintiisiina markaa waa burburto waa baaba'day wa dahaba waqaaruhu dadku yacni waxa weeye maaragtay haybaddii ay u hayeenna waa baaba'day wa kaanat nisaa'u lqusuuri takhrujna naashiraatin shucuurihin haweenku markaa waa soo bixi jireen qasrigiisa ku jira iyagoo timifaydan oo qaybinayoo leh aljuuc aljuuc gaajaana wadda gaajaana wadda meeshaas waa misr bal shaam ka waran khaasatan dimishq dimishq khalaageeda iyadana markay culamada mu'arikhiintu ay ka warramayeen waxay leeyihiin ishtadda alqalaa khalaa'u alascaari fi dimishq wacudimat alaqwaat cuntadii baa xataa la waayey wdara الnaasu ilى akli miitaati waakli bacdihim bacda ibnu qalanis baa soo raraya fii dayli taarikhi dimashq ilamaa dadku ay u khasbanaadeen inay markaa baktiga cunaan baktiga inay markaa cunaan dadku marka ay ku khasbanaadeen waktigaasi walaalayaal duruufta caynkaasi markaa muslimiintu soo mareen waa duruufta markaa kaliftay in marka ay waayaan manaacadii ummaddu haddaanay qiyaado wanaagsan haysanin nolol lama haysan karto ismana difaaci karto nolol lama haysan karto ismana difaaci karto yani waxa weeye maaragtay waa burburaysaa oo baaba'aysaa wey taasi markaa waxay keentay in markaa gaalo kusoo duusho gaaladii laga awooda badnaa ee laga xooga badnaa laga tamarta badnaa inay markaa soo duulaan weliba meelo aada u fogfog ay ka yimaadaan sanadkoodu kala go-anye gurmadkoodu kala go-anye dhulkan aanay aqoonin jarmal buu ka imanaya boqorkii jarmalku ingiriisku ka imanayaa kii ingiriisku yani waxa weeye maaragtay faransu ka imanayaa boqorkii faransiisku boqoradooda qaarkood baaba lagu dilay macaarigtaas markii dambe dee muslimiintu xoogeysteen markii khiyaanadan xun laga takhallusay boqoradii qaarka khaasatan boqoradii faransiiska qaar ka mid ah meeshaa ku dhintay oo ku tegey qaarkood iyagoo cararaya sidii boqor boqoradii jarmalka ka mid ihi badduu ku qarqoomay waa markii dambe laakiin markii saa muslimiintu u kala tafaraaruqeen waxaa dhacday inay markaas si sahla caalamu islaami ku qabsadaan markay nimankaas soo duulayeen oo baytulmaqdis iyo qabsanayeen muslimiintu iyagaas ku mashquulsanaa markay nimankaas soo duuleen marka hore waxay qabsadeen baa la magaalo la yihahdo raha iyo tarablus labadaa magaaloay qabsadeen oo cagadhigeen weliba raha magaalada la yihahdo afar boqol iyo koob iyo sagaashan taarikhdu markay ahayd waktigaa baytulmaqdis waxaa ka telinaya qudus waxaa ka telinaya nimankii la odhan jiray salaajiqada turkida ahaa oo ahlu sunnaha ahaa shiicadii faadimiyiinta ahayd waxay meeshaa ka arkeen fursadii inay ku jirto waxay yidhahdeen maadaama oo saliibiyadii ay ku soo duuleen shaam oo ay salaajiqadii ku mashquulsan yihiin inay saliibiyada iska celiyaan fursaa markaa meesha idin bannaane ku duula markaa idinkuna baytulmaqdes oo ka qabsada wayna dhacayntay baytulmaqdes kusoo duuleen afar boqol iyo koob iyo sagaashan ayay markaa ka qabsadeen salaashiqadii muslimiinta waa islaynaya meesha loo soo socdaano waa iyaga meesha lagu soo socdaa meeshana isku laynayaan hal sano kadib afar boqol iyo laba iyo sagaashan ayaa faadimiinta iyagana gacanta laga saaray yani waxay baytulmaqdis wixii ka dhacayna dee waxa culimmadu ka taariikhay ibnu asiir raximah ullah wuxuu leeyay وqtل الفrنج بالمسجد الأقصى ma يزيid عalى سaبعيiنa ألفا mسجد الأقصى gaaladu waxay ku dileen wax ka badan toddobaatan kun oo qof minhum جamاcaة kaثيiraة min أئmaة المسلimiina وcuلamائiهim وcubaadihim وزuhaadihim miman فاarqوا الأوطاaن وjaawarوا بذlika الموضع الشharيif waxaa ka mid aha buu yidhi culamo iyo زuhaad iyo أئmo dhulkoodii ay maaragtay ku dhasheen oo ku barbaareen ka yimid si ay meeshaa fadliga badan iyo beytkaa wanaagsan ee ilaahay karaameeyey ula darsaan nujuum zaahira ibnu taqiri birdi wuxuu lehy raximah llah qataluu fi lxarami miata alif waxay ku dileen buu isagu leeyahy boqol kunoo qof bay ku dileen gaal gaalada ka qortay xuruubu salabiya wax ka mid ah gaalada wax ka qortay ka mid ihi oo weliba waktigaan noolaa duulaankaana la socday waxa uu leeyahay cindamaa markii aan damcay inaan xaramka booqdo ma aanan awoodin buu yidhi inaan waddada sii jiiro ilamaa iyo inaan ka dul tallaabsanayo baktigii muslimiinta isagu saasuu kelmadda udhigay yani waa shuhaadadii muslimiinta wa ana dimaa'a alqatla balagat rukbatii yacni dadkaa meesha lagu laayay dhiiggooduna wuxuu gaarhayay buu yidhi ruggaygu gaarhayay wixii dhiig meesha ka qolqolay ruggaygu gaarhayay maxaa kalifay talow waxaa kalifay dabaa qiyaadada xun mid ka mid ah muslimiinta kuwii waktigaa u talinayay tuulo layidhaha sabsaad buu madax ka ahaa sabsaad waa loomima waxaa lagu yidhi magaalada tan naga iibi maha nagu wareeji ama aan kaa qabsanno naga iibi baa layidhi waa la gorgortamay imsaad iga siinaysaan buu yidhi waxaa laga iibsaday sida culamada taahir saciid ibnu cashuur baa soo raraya kitaabkiisa alxaraka saliibiya waxaa laga siistay casharata aalaaf diinaar toban kun oo diinaar baa laga siistay tobankii kun buu qaatay jaab gashada waa iska tegey wantahat ilxikaaya caalamkan aynu maanta la yaabanahay caalam islaami dee waxaa laga yaaba inuu iibsan yahayba waxaa laga yaaba dadkan qiyaadada ah hogaanka ah ee aan la yaabanahay waxa ay samaynayaan dee inayba inay iibsadeen baa suurtagala dhulkan iyo ummadda tanba in la iibsaday oo maaragtay hanti la kala qaatay yaaba suurtagala nimankaas mar baa damiirkooda usoo noqday dadnimadooda iyo diintooda baa mar soo yar laabatay markaasaa qaar iyaga ka mimi waxay yidhaahdeen waa nimankii magaalooyinkaa kala haysta ninka xalab midbaa haysta dimashik midbaa haysta yani waxa weeye maaragtay nimbo meel buu haystaa ilaa ay gaadhay inuu mutuulo haysto waa shaam waa markay saliibyadu qabsanayaan qaar baa markaa yidhi war aynu sidaan isu yardhaano nabi intaan midoowno gaalada midownaan iska dhicino ibn asiir raximahullah wuxuu leeyahy waitafaqa lahum markuu ka warramayo saliibiyada iyo waxa kalifay inay muslimiinta qabsadaan waxa uu leeyahy waitafaqa lahum saliibiyada waxaa maaragtay ay la kulmeen ishtigaalu casaakir almuslimiina wa muluukihim biqitaali bacdihim bacdan inay muslimiinta iyagu isku mashquulsan oo islaynayaan tafaraqat xiinaidin bilmuslimiina alaaraa oo markaa muslimiintu ra'yiga ay ku kala tageen واkhtalafat اlahwaa hawadooda iskhilaaftay watamazaqat اlaxwaal xaalkoodii kala tegey fatamakana alfaranju min albilaad oo markaa nimankii gaalada ahaa ay markaa yani dhulkii qabsadeen wuxuu markaa leeyahay mar mararka ka mid ah ayaa mid leeyaha muciinu dawla iyo artaqi saddex nin ba adigu iswaafaqay saddex magaalo kala haysta mid muusil buu haystaa midna xalab buu haystaa midna magaalo saddexaad buu haystaa markaase warantayna iswaafaqno aan gaalada iska dhicino oo khilaafaadkeenna aan meel dhigno nimanka waa iswaafaqeen waa duuleen afartii hogaamiye ee xamalaadkii xuruub salibiya nimankan xuruub salibiya toddoba xamlo toddoba socday ahayde xamladii koowaad ee ugu khatarta badnayd afar hogaamiye oo ka mid a waa nimankii baytulmaqdis qabsaday oo boqolka kun oo qof ee muslimiinta ah ku laayay magaalo kastana saa ka yeelayey afartii hogaamiye laba ka mid a ayay nimankii qafaasheen dagaalkiina waa ku adkaadeen falanisi marka uu qisadaa yani tacliiqinaya wuxuu leehy raximahullah wa bihi dacufat nufuusu lifranji nimanka gaalada ahaa markaasaa nufuustoodii daciiftay wa qalat cuddatuhum awooddoodii iyo maaragtay tiradoodii iyo cuddadoodii baa yaraatay wa qalat shawkatuhum xooggoodii baa yaraaday wa qawiyat nufuusu lmuslimiin muslimiinta nufuustoodiina waa xoog badatay yani casaa'imtoodii waa soo noqotay yani maaragtay muslimiintii nasri bay isugu bishaareeyeen laakiin maxaa dhacay waxaa la isku khilaafay taqsiimu alhaniima haniimada see u qaybsanaynaa marka see u qaybsanayn hal mar bay iswaafaqeen waxay kaliftay afartii nina hogaamiyeyaashaha laba ka mida marka inay qabsadaan laba ka mida inay qabtaan hogaamiyaasha gaalada hadday sii wada lahayn inta kale waa ka takhallusi lahayd maxaa yeelay dee awood ay gaala leedahay kumay qabsan meesha tani dacfigooda lagu qabsaday dacfigooda ayaa markaa lagu qabsaday walaalayaal qiyaado xune marka hadday timaado tafaraaruq waa dhalanaya islayn baa imanaysa gaajo iyo rafaad iyo silic baa imanaya cadowgaaba inuu ka adkaabaa imanaya waa sidaas waa wixii andalus in la waayo kalifay waa wixii kalifay xuruub salabiya muslimiintu inay baytulmaqdis waayaan imisay ku qaadatay markaa muslimiintu inay arrintaa ka soo kabtaan salaaxudiin alayubi goormuu xoreeyey baytulmaqdis laba boqoloo sano kadib laba boqoloo sano kadib ayaa gaalkii ugu dambeeyey ee xuruub saliibiya ka qayb qaatay in baytulmaqdis la qabsado markaa muslimiintu ay iska xoreeyeen qiyaadadaasani waxay ka tagtay raad laba boqol oo sano la tirtiray laba boqoloo sano markaa la masaxayay ayb allahuma istacaanu calaa ma tasifuun yaa markaa qiyaada man hum qiyaada ummaddatan garani qiyaado xun khatarta ay yeelan kartee weriyaa qiyaado noqon kara qiyaado ma waxaa noqon kara ka aynu isku qabiilka nahay ma waxaa noqon kara qiyaado ka aynu maaragtay allahuma istacaan si uun dan iyo maslaxad gaara aynu isula wadaagno yaa qaa'id noqon kara maanta ummadda soomaaliyeed sida ay damceen inay yani maaragtay mashaakilkooda ku xalliyaan waxaa la yidhi waxaa lagu xallinayaa four point five reer hebel wuxuu yeelanayaa madaxweyne reer hebelna wuxuu yeelanayaa ra-iisul wasaare reer hebel iyo reer hebel wasiiray yeelanayaan reer hebellada qaarkoodna meeshay ma soo gelayaan sidaa soo ma xataa shuruudii sharciga ahayd iyo qaa'idkii saxda ah xitaa haddii may adiga ama pointy fivekaad tahay ama haddaad doonto foorkaad ku jirtaa laakiin maaha matiyad kuwii loogu talagalay iyagu maaragtay taliyaan wabitaali marka waxa weeye meel dambaad ku jirtaa adiga u yarkaadi ummaddu intay saa ku jirto dee dhibtan ka bixi mayso waa inay ummaddu u laabato kitaabka ilaahi subxana watacala iyo sunnada nebiga iyo waryaa hogaan noqon kara ilahay baa kitaabkiisa ku sheegay subxaanahu caza wajalla atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lmri minkum baa ilaahay kuwa idinka idinka mid yaha muminiinta yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa muminiinta ahow allana ateeca rasuulkiisana ateeca kuwa idinka idinka mid ah ee mu'miniinta ana ateeca ee umarada idin ah waa inuu markaa minkum taa waa inuu soo gudagalaa nidaagii hore iimaanka waa inuu markaa ka mid yahay yani waxa way culimadu markay ka hadlayaan shuruud baa loo dhiga aad u fara badan shuruuddaa waxaa ka mid ah inaanu faasiq ahayn inuu caadili caadil macnaheedu waa qof ilahay ka baqayanaya subxaana wa tacala midaynu ognahay taariikhdiisaba inuu muslimiinu soo leynay mid la og yahay taariikhdiisaba inuu gaallo joog ahaa mid la og yahay taariikhdiisaba inaanu hal yani shay oo maanta ummadda waxu qaban kara aanu kusoo biirin ayaa laga yaabaa in ummadda in badan oo ka mid u sacabtumayso leedahay maxaa loo diiday te maxaan ku yeelaaba caqliga bani aadamku wuxuu maaragtay caqliga bani aadamku wuxuu dhigayayaa qofkan inuu maslaxad keeni karana kuma arko sharciga ilaahay subxaanahu caza wajalla ay sifaadka muuminka loo dhigana kuma hayee maxaan ku yeeli karaa marka maxaan ku yeeli karaa bal inteenii ugu xumayd baa inta la ururiyey yaa qaarna gobollo dawlada looga sameeyo la yidhi halkaan idinku dawlada ka tihiin qaarna la yidhi ummaddii baad u tihiin madaxu tihiin aad dawlada waa intii inoogu xumayd inoogu lidateen ummadda waxaa qiyaado u ah yani waxa weye qaa'idkaa shuruudda ka soo baxay iyo culimada culimadu laakiin dee waa inay noqdaan culimo iyaguna xaqii garanaya ilaahay subxaanahu caza wajalla uu saaray culimadu waa inay noqdaan waajibaadkooda ka soo baxaan qiyaadada laga hadlayo waxa ugu mudan ugu weyn culimadu laakiin culimadu waa kuwee ma culimada iyada dhulkoodii la haysto oo dadkoodii la laynayo oo ummadooda ay rafaadsanta aan awoodi karin ay kelmad yidhahdaan ficil iska daah culimadu ma culimada miyaa caalamulislaami waxaa ka dhacaya iyagoo arkaya weli maaragtay bustaha maaragtay ku hoos jira miyaa may kuwaas maaha taarikhda markaan dib ugu noqono walaalayaal shaykhulislaam ibnu taymiyata raximahullah keliyabaa waktigu daba iska soo gabagaboobe ayaan tusaale yar aan ka bixin doonaa insha allahu tacala nimanka leedaa tataarku aad maqasheen dhibta badani kitaab baan ka akrin doonaa qisadaas nimankaa tataarka leedaa dhibta badan oo qisa caane markay muslimiinta ku soo duuleen dimashik oo markaa uu joogay sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah dadkii baa ka wada cararay umaradii baa ka carartay qaar culimo sheeganaya ka cararay ila marka dhibaata timaadaa la kala baxaa sheikhulislaam ibnu taymiya wafdi buu ka haystay ninkii markaa tataariga ahaa khazahan baa la odhan jiray buu u tegey wafdina waa ka haystay wuxuu yidhi waa la khitaabaya marka wuxuu yidhi anta tazcamu anaka muslimun aadin wa imaamin wa shaykhi waxaad sheeganaysaa niyow inaad tataarka hore ka duwantaad muslim tahayo imaam iyo qaadi iyo sheekh iyo mu'adin waxaasaa kula socda sidana soo gaadhay fakazawtanaa wa balagta bilaadana calaa maada waad inagu soo duushay dhulkaygana waad soo gaadhay maxaa ku wada islaam baa sheeganaya dhul islaam weeye tataarku waa nimankii meeshay soo maraanoo baadin jiray wa abuuka wa jadduka kaanaa kaafirayn aabbaha iyo awogana laba gaal bay ahaayeen wamaa ghazawaa bilaada alislaami bacda an caahaduuna markay nala ballameen kadib dhul islaam kumay soo duulin wa anta caahadta fakadarta wa qulta famaa wafayta adiguna waad nala ballantay ballantiina waad ka baxday waadna tiri mana aadan oofin waadna tiri mana aadan oofin ninka qisadan soo rarayo nin sheekh oo sheekhulislaam la socday wuxuu leeyahy dharkayagaanu markaa uruursanaynay buu leeyahy waanu is ururinayna waayo waxaanu islahay ninkan kolley mar unbaa seeftu ku dhici doontaa madaxa laga jarayaa dhiiggiisu yaanu finfiniinkiisu idinsoo gaadhin tataarigii buu sidaa ula hadlaya maxaa kalifay waxaa kalifay hami ummadeed buu xambaarsan yahy caalimku waa inuu sidaay waanu naftiisa u fakerine wuu fakeraa ummadda u fakeraa waxaa la yidhi marka waa la martigeliyo markaa cuntaa loo keenay sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu markaa ma cunayo nimankan cuntadooda waxaa la yidhi maxaadan u cunaynin ninkii khaasaan aha waa fadhiya maxaadan u cunayn ba la yidhi markaasuu kayfa aakulu min طacaamikum wa kulluhu mima nahabtu min hanaami lmuslimiin maxaan u cunayaa buu yidhi waxaad wadataan adhigii muslimiinta aad ka soo dhacdeen wa dabakhtumuuhu marka aad kariseen bima qaطactum min ashjaari innaas dhirtii dadku ay lahaayeen baad xaabo uga dhigteen xoolihii dadku ay lahaayeen oad ku kariseene see baan u cunaya waxa inkaasoo ma cunayo yidhi wakaazaanu nusqin lima yaquulu shaakhisun ilayhi laa yacridu canhu ninka khaazanihi ninkaan buu saa u fiiranaya sheekh alislaame hadalkiisana kama jawaabay waaba la yaaban yahay ilaa markii dambe uu ka yidhi yacni maaragtay war ninkani muxuu ahaa markaasaa loo sheegay markaasuu wallahi ma arag buu yidhi qof naftaydu uga haybad badanta ugana hogaansami og tahay ninkani waxa uu leeyahy maxaa yeelay haddii qofka qalbigiisu ilaahay u hogaamiyo subxaana wa tacaala quluubtatan alquluubu bayna asbacayni min asaabici araxmaani yuqallibuhaa kayfa yashaa ilaahay baa markaa kuu dulaynayo caalimku ama ninka sheekha ahi hadduu kan talinaya uu yani maaragtay xaqiisa tusiyo yidhahdo waxaan waa sax waxaan waa khalad ilaahay subxaana caza wajalla waa u hogaaminaya waa u hogaaminaya culimadii markaa la socotay sheikhulislaam raximahullah qaarkood baa markaa waxay yidhahdeen miyahu annagana waadna halaajin gaadhay adigoo naftaada waad halaajisay mar dambena waxa weeye maaragtay safar aad leedahay ama safar aad ku jirto yacni waxa weeye miyahu ma soo raaci doono safar dambe aad leedahay ama aad ku jirto ma soo raaci doono markaasaa sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah isna wuxuu yidhi idina dad caynkaa haddiiba aad tihiin yacni waxa weeye maaragtay anna safar aad ku jirtaan rifqa iyo saaxiib idinkulama noqon doono rifqa iyo saaxiib idinkulama noqon doono imaam thawri raximahullah ayaa waxaa la yidhi wuxuu u soo galay khaliif ka mid a khulafadii cabaasiyiinta markaasu wuxuu yidhi iwacdi niyahu oo agteeda soo fadhiiso markaasuu yidhi see baan ugu fadhiistaa wax aadan adiguna lahayn adna aanan lahayn wuxuu ka wadaa waxaan meesha ku yaal yaal kuraastan iyo sijaayadaha meesha ku yaal adna malihid oo xooggaaga maaha adna malihid saan ugu fadhiistaa marka wacdi baan isla gaarna horta waxaan kuma fadhiisan karo markaasuu shaqaalihiisi mid ka mid warbal waxaan meesha ka qaad markaasuu ku fadhiistay markaasuu wacdiyey u waaniyey culimadu saasay ahaayeen dadkay saa ula dhaqmayaanay saa ugu adag yihiin waa dadkii waxa weeye maaragtay yani maaragtay diinta wax ku xukumayey oo khaladkoodu yaraa oo dadka haysaa mushadidiin ugu ahayn ugu adadkaadeen maxaad ka maranaysaa hadday soo gaari lahaayeen kuwa maanta aynu la nool nahay hadday soo gaar saciid ibn musaib raximahullah baa waxaa lagu yidhi war ninkan xajaaj ibnu yuusuf ee dhibta badani muxuu niyahu adiga marna uu kugu yeedhi waayey oo kuu dhibaateen waayey markaasu wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa hal qisaan u malaynaya kalifays bal qisada u fiirsada xajaaj ibnu yuusuf waa ninka aad maqasheen ee aadka u dilka badnaa ee dad waaweyn oo waliba muslimiinta qiimo badan ugu fadhiya laayey wuxuu yidhi maalin baa isaga iyo aabbihii baa soo galay buli masaajidka salaad bay tukadeen salaad aanay rukuucda iyo sujuudda aanay dhammaystirayn salaaddii ay halleeyeen masaajidda ciid bay ahaayeenoo rogogan iyo sajaadadan waxaan ima oolin ciid baan qaatay buu yidhi markay salaaddii ka baxeen dabeedna waan ku sayray waana iska baxay taasaan u malaynayaa xajaaj ibnu yuusuf waxaa lagu wuxuu yidhi isna laga soo naqliyey inuu yidhi wallaahi in aanan wakhtigaa kadib salaad aanan hallaynin ciiddaa saciid ibnu musayiib kadib inaanan salaad dambe inaanan hallaynin caalimku waa qofka caynkaasa wey yani caalimku qofka caynkaasa wey abumuslim alkhawlaani raximahullah ayaa mucaawiye u soo galay baa layidhi maalin markaasuu wuxuu yidhi assalaamu calayka ayuha alajiir war kan shaqaalaha ahow salaani korkaaga ha ahaato waa mucaawiya ibn abi sufyaan oo markaa khaliifka muslimiinta ah markaasaa mid la fadhiya mucaawiya wuxuu yidhi war waxaad tidhahda assalaamu calayka ayuha alamiir dheh waa kusiya salaanta waa kaa khaldan tahay markaasaa mucaawiya wuxuu yidhi oo dee garanaya abuu muslim alkhawlaani wuxuu yidhi maaragtay dacwa abaa muslimin abaa muslim iska daaya fa inahu aclamu bima yuriid wuxuu doonaya isagaa yaqaana iska dhaafa wey markaasuu yidhi mucaawiya abaa muslim maxaad wadaa markaasuu yidhi waxaan wadaa waxaad ogaataa annahu laysa min ajiirin isturciya raciya ilaa rabu raciyati saa'iluhu canha mid wax lagu maaragtay shaqaalo laga dhigtay ma jiro ilaa kii shaqaalaha ka dhigtay hadha wuxuu weydiiyaa shaqadii wuxuu ka hagaajiyey wuxuu ka hadlayay adna ummadda mas-uul baad ka tahay ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku weydiin doonaa waxaad hallaysay iyo wixii aad maarata hagaajisay waxaa kaloo la sheegaa ama muslim alkhawlaani laftiisu in maalin mucaawiya intuu joojiyey wixii dadka la siin jiray uctiyaad baa dadka la siin jiray muslimiinta iyo markaa maalin joojiyey baa le markaasaa ama muslimkanoo xanaaqsan baa masaajidka soo galay mucaawiya oo markaa doonaya inuu khudbeeyo oo leh ismacu wa atiicu leh dad iyo wax dhegaysta oo maqla markaasuu yidhi abaa mucaawiya waxna lagaa dhegaysan maayo waxna lagaa maqli maayo si war maxaa dhacay markaasuu yidhi maxaad dadka wixii baytulmaalka laga siin jiray u joojisay fa innahu laysa min kaddik walaa min kaddi abiika walaa min kaddi ummika bal cibaaraadka aad adkaantooda u fiirsada dhididkaagiina ma aha dhididkii aabbahaana ma aha dhididkii hooyadaana ma aha xoolahan waa qanaa-intii muslimiinta iyo maalkoodii seebaad dadka uga joojin kartaa maanta mari mayso yani waxa weeye wax dadka la siinayey oo laga joojiyey laakiin waxay maraysaa ummad baaba'aysa ummad baaba'aysay maraysa ummaddaa baaba'aysa marka culimmadu waa qiyaadadeedii wey laakiin goormay qiyaado noqon karaan waxay qiyaado noqon karaan marka ay xaqa garanayaan iyaga laftooda oo xaqa lagu leeyay ka soo baxayaan yani waxa weye kelimaadkaasna waa inay markaa yani maaragtay culimmadu marka xaqooda ay ka soo baxaan iyaguna waajibkooda dartaan waya duruuftan khaaska ah walaalayaal waxaan kusoo khatimaya buubsiinaya insha allahu tacaala yani xaqa ummaddu ay ku leedahay qiyaadada iyo xaqa qiyaadadu ay ku leedahay culimada xaqa qiyaadadu ay ku leedahay ummadda iyo xaqa ummadda ay ku leedahay qiyaadada waa mawduuc muxaadaro u baahan isaga laftiisu laakiin waan buubsiinaya insha allah xuquuqu lqaadati cala alumma hogaanka wanaagsani ummadda muxuu xaq u leeyahy maxaa laga rabaa ummadda markay hogaan fiican hesho waxaa laga rabaa ixsaanu danni bihim in horta malaha loo hagaajiyo ya ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni ina bacda danni ifmun iyaakum wadanna faina danna akdab alxadiid qiyaadada wanaagsan culimada hogaanka wanaagsan ee kitaabkii sunnada wax ku xukumay malaha loo hagaajiyo lakin waxaa laga yaabaa maanta soomaaligu markuu arko ninkii sheekh ahaa xoogay mas'alo yari ka bariiqatay ama hogaankii oo sidii uu ka filayay noqon waayo inuu markaa maaragtay kala dhaco haagaan kala dhaco masaladaasa looga fiirsado malaha loo hagaajiyo dadka insha allahu tacala yani dadku culimmadu waa khayr doon qiyaadada wanaagsanna waa khayr doon meelahana loo hagaajiyo qodobka labaad waxaa weeye maaragtay allahuma mustacaan marka in la ateeco alsamcu waataaca in la ateeco oo laga dambeeyo oo hadalkooda la ixtiraamo waxaa ka mid ah in la tawqiiriyo oo la weyneeyo oo la tacdiimiyo waxaa ka mid ah in wadadooda laga wada dhigto hanuunkooda in laga hanuun dhigto laakiin maanta waxaa jira baa laleeyahay falsafaad odhanaya marka qaarkood culimada waa in la iska ilaaliyo iyaga laftooda maxaa yeelay waxaa dhiciba karaysa inuu maaragtay haddii culimada la iska ilaaliyo xaggee la aadi dee loo socdaa waxaa loo socdaa marka dee juhalo la raaca markaa loo socdaa ummaddu maxay ku leedahay culimada xaq ah iyo waxaan leeyahay maarata qiyaadada waxay ku leedahay horta inay qiyaadadu ummaddatan walaa u hayso macnaa waxay qofka qaa'idkaahi caalimkii ninkii talinayay inuu horta ummaddatan walaa u hayo inuu walaa u hayo jecel yahay naftiisa ka hormarinayo maslaxadiisa shaksigaa ka hormarinayo dantiisa aanu fiirsanayn ummadda danteeda fiirinayo waxaa ka mid ah alqiyaam bimasaalixihim masaalixda ummadda inuu u qumayo danta ummadda inuu u qumayo inuu u sabrayo yacni maaragtay waxaa ka mid a xuquuqda lagu leeyahay inuu xaqa caddaynayo kelmaddaas waliba culammaday khaas u haysataa إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله عنهم حق إني عضينا يا رددك إذا عند أوهه أي وحي أكل عضينا وحسوا حق وحسوا باطل لكن هذه إذا لفتوا السياسيين نقضان بين قوسين ووحوا لما وحي الرام بلقرنها مجاملات وحوا النقضان يعني إذا لفتوا مركة والمشكلة انت بالأبوية إلهي سبحانه عز وجل قيادة ويهوغان كاينو هذا شيء inagana kuwa hogaanka wanaagsan raaca ilaahay subxaana wa tacala ha inaga dhigo ummaddeeda waxaan kusoo khatimaya hogaan xun baynu muddo badan daba soconnaa hadda oo keliya maaha hataa waktigii dawladdu jirtay ee sidan laga la yar dhaamay hogaan shuuciyad iyo mabaadii maaragtay inxiraaf iyo ilxaad iyo wata oo isaga laftiisu ummaddiisii cadowsaday oo qaar ka mida la dagaalamay hogaan xun baynu in badan daba soconnaa mushkiladeena lix iyo tobankan sano iyo toddobiyo tobankan sano labaatankan sano maahe koob iyo labaatankii kacaankana ku dar wixii ka horreeyey xorriyad ku sheeg ahaa lixdankiila ka soo bilow hoggaan xun baan intaa daba soconnaa oo kitaab iyo sunne iyo diin ilaahay subxaanahu casa wajalla iyo wuxuu tixgelinaya toonna aanay jirin waa waxa halkaa inagu furay ha laga haro ha laga haro ha laga haro hoggaan wanaagsan ha la doorto oo hoggaan wanaagsan ha la raaco oo waxaan fadhi kudirirka loogu jiidinaya hala daayo waxaa laga yaabaa dadku inay yidhaahdaan dee ma annagaan rabna haddaynaan rabin inamay hogaamiyeen haddaynaan rabin inamay hogaamiyeen inama hor socdeen inagaa doonayna halaga haro walaalayaal oo mararka qaarkood yani waxa way si nifaaqa loo dhaqmeeyo nifaaqa hala yareeyo hala joojiyo oo qofku inuu hadalkana ka beri noqdo ficilkana hor ka taageersan yahay mushkiladu ilaahay subxaana casa wajal waxaan ka baryayaa inuu tawfiiqda ina waafajiyo hogaanka inuu hagaajiyo yani waxa way maarata hogaan wanaagsan yani maaragtay ilaahay subxaanahu casa wajalla ummaddatan uu siiy ummaddan waa daashay ummaddan waa rafaaday hogaan wanaagsan ilaahay subxaanahu casa wajalla waafajiyo isu keena xaqana isugu keena wabillahi tacala tawfiq jazakum allah khair wasalamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu
الله سبحانه وتعالى كان من شيخه إننا الله سبحانه وتعالى يدعو الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أثر سؤالود أيام شيخ ويديننا وحائر راعية دبيرنا صدح ويسيس إن شاء الله كدب نوحن نسمى ساعد أينو كسو شهرينو وصلاة جمع سوسو ديارنا سؤال شكواد waa sidan gabadh baa waxay sheekhku weydiinaysaa haddaan nin madaxa ku taageero baadil culays reerkayga igaga yimid awgii ma dembi ayaa iga soo gaaraya falyatafadal sheekh
bismillahi raxmaan raxiim waa mashaakilkayna haystay ka mid tahay oo soomaalidu reerreerkan iyo qabiilqabiilkan iyo bahalkan shaydaanay isugu xidhanta marka qaarkood waxaa laga yaabaa qofka inuu ka awood bato oo ka haddii aanu dee iimaankiisa iyo aqoontiisa xoog badnayn hayo dee uu kaa soo gaanayaa dembi oo dee khayr shar baa taageertay watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan xumaanta haddii la taageero dee waa lagu dambaabay xumaanta haddii la taageero waa lagu dambaabayaa culayska kanna tee waxa weeye sabiro dul qaado insha allah dadkana waa inaad u caddaysaa u sharaxdaa yani waxa weye maaratay qofkan waxaad ku diidantahay waa inaad u tilmaanta tiradaa sharka iyo khayr darradaasaan ku diidaya dee aakhiradeedi wey masaladu waa masalat alaakhira adduunyo keliya maaha marka waxa weeye waad ku dambaabaysaa waa khalad weeye yani waa inaad ka soo laabato waana inaad dadkaagana u caddayso de waxaas inuu maaragtay khalad yahay marka aadan ka yeelin insha allahu tacaala wallahu aclam bilahi towfiiq
su-aasha labaad sheekh waxaad sheegtay in la waayi karo ummad meel degan sida dalka soomaaliya looga hijrooday ma moodaa in mustaqbalka la waayi doono soomaalida lafteeda
bismillah horta madaxa waa iska hagaajisanaynaa insha allahu laakiin waxaa jira walaalayaal sunan kawni ah waxaa jira waxaa jira calaamaad haddii ummadaha qaarkood laga helo dee lagu waayi karo hadday ummaddu iscalaadsato hadday ummaddu kala qaybqaybsanto hadday ummaddu cadowgeedii ilowdo hadday ummaddu khiyaano xun iyo hoggaan xun daba socoto hadday ummaddu ilaahay ka cadayso diinta ka tagto waxa haddii la jamciyo de waa khatar meel xun baa lagu dambaynaya meel xun baa lagu dambaynaya waa la waayi karaa ummadaha laakiin waxaan rajeeyaynaa insha allahu tacaala in yani maaragtay la isbedeli doono biidn illah in la isbedeli doono filayna insha allah wallahu aclam lakin si haddii lagu socdo khatar
saaiil baa wuxuu leeyay sheekh ilaahay ka abaalmaryo muxaadarada wanaagsan ee noo soo jeedisay shakina kuma jiro sidaad ka warantay micnaha xaaladda muslimiinta ay soo martay kala qaqaybinta qudus iyo undulus iyo wax lamid qisooyinka la midka ahaa ee ummadda loo kala qaybiyey su-aashaydu waxa weye marka xukunkan etoobiyaanka ee masiixiga ah ee ka taliya soomaaliya dad badan oo soomaaliya la taageero xukunka baatilka ah ee gaalada ah kolkaa dee arrintaa maxaad odhanaysaa
bismillahi raxmaan raxiim waa dee masalo runtii la yaab la weeye xaqiiqatan waana waxyaalaha kalifaya inaynu muxaadaraadkan jeedino qofka soomaaliga ah taageeriga etoobiya kolley anugu weli qof caynkaasa intaan hor fadhiistay lama doodin oo dadku waxaa laga yaabaa markaa hor fadhiisato inay iska erxishoodaan oo waxyaalahaas ay ka ergaabsadaan laakiin asbaab mawduuciha caqliga loo jigo bani aadamku fahmi karo uma idmaayo inay ku dhisantay ka sokow ilahay diintii subxaana wa tacaala waxaad ma ogaataan walaalayaal gaal iyo islaam hadday isku hor yimaadaan qofka muslimka ahi safka muslimkun buu ku jiraa waa sida waxaad ka soo qaadaa inay muslimiintu gardaran yihiin muslimiin baa gardarro gaalo ugu duulay dabeedna gaaladii waa soo duushay dagaal baa markaa islaamkiiyo gaalada dhex maray ma waxaad ohanaysaa way dardarnaayeenoo way khaldanaayeeno iyagaa daandaansadeen ama wax lamida maya marba haddii islaam iyo gaal yahay adigu waxaad ku jiraysaa safka islaamka midda kale gaalka oo la taageero da way khatar ama qalbiga laga taageero ama ficil lagu taageero gaar ahaan marka uu muslim la dagaalamsan yahay ilahina subxaana wa tacala wuxuu leey laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu ma helaysid nabigaa lala hadlaya alayh isalaatu wasalaam ma helaysid dad alle iyo aakhiro rumaysan oo haddana gaalada hoosta ka jecel gaalku inuu adkaado gaalka in arrimihiisu hirgalaan muslimku inuu jabo muslimku inuu hoos maro hoostaa ka jecel aakhiro iyo allana waan rumaysanayna la heli maysid baa lagu yidhi nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam adigu marka haddaad leedahay waa suurtagalo ilaahay waa la heli karaa oo anigaaba soo taagan aakhirana waan rumaysnahay gaalkiina hoostaasaan ka jeclay inuu adkaado waxaan leenahay dee adiga ilaahay baa doodsane kiinee baa run sheegaya marka waman asdaqu min allaahi qiilan alla run sheegaya subxaanah wa tacala ilahay been waa ka nasaanaya subxaanah caza wajal saa darteed iimaankeena ilaashada masaladu qaarkood waxaa leenaha siyaasadu war arrintan diin wey diin wey arrintan markay tahay islaam iyo gaal islaamiya diin wey masaladan qofka muslimaanu safka islaamka ku jiraa hadhowdi waxaan doonada aynu isla qabna inagu haddaan doona aynu dib haddana isu layna haddaanba rabneen laakiin markay arrintu tahay kaafir wa muslim masalatu masalatu diin waa inaad safka islaamka aad ku jirtaa saasaa laga arrin midda kale haddiiba gaalka kani uu ka soo faaruqo walaalkaaga muslimka ah aada rabne waad ku xigtaa waadan sugayni aad ku xigtaa waad ku xigtaa laakiin waxaa laga maanta inaad meel dhibaata ka fiiranayso midaad yar nacday ama yar karaahaysatay ama in yaroo dhiba kuu geystay ama laga yaabo inaad isleedahay kursi buu kasoo horjeedaa reer hebel heli lahaayeen oo caynkaasoo runtii in munaabirta laga sheego laga xishoodo caynkaas haddii wax lagu dhisayo runtii waxa weye waa musiibo weyn xaqiiqatan ficla musiiba cudma weye ilaah laga boqo soomaali ilahay ka cabsito subxaana watacaala waa isku mide gabadha maanta xamar lagu kubsanayo ama gabdhaha faraha badan ee soomaali galbeed soomaaliya u badeen lagu kubsaday war tigraygaas ma weydiiyey reer reer maa tahay tolon mase weydiiyey yaa taageersanta laba arrimood buu wataa laba calaamad wataa qofkii laga helaa u cadoweyey isaga islaam soomaalinimo labada haddii lagaa helo cadowgiisaate arrinta ogow waxaa khusacbalaadka laisku akrinaya la iska ilaawo qaar baa ku oranaya gaalaa wax noo tartay iyo amxaanaa wax noo tartay iyo ama hadda wax ii tarayaan wax aynkaas akriya warwaxa laga cabsada subxaana wa tacaala gaal waxa ma tarin weliga islam waxba ma tarin waxna u tari maayo allah laga boqo la toobad keeno iimaankaan la xujista insha allah wallahu aclam
rugtii waxaa islahaa su-aashan kusoo xidh laakiin waxaa aan helo fariima inaan dhowr su-aal oo kale raaciyo su-aashan afraad waxay leedahay waxaad sheekh inoo sheegtay hogaanka xun marka waxaan dooni lahayn inaad noo yaro sii faahfaahiso si cad yaase xukun fiican maxkamadihii iyo kuwa iminka xukunka haya tafadal
bismi illah nagaas dagaal buu rabaa inuu geliyaan umalaynaya ayib khayr insha allah horta marka wax la sheegaya waxa fiican in mabaadi' la sheego mabaadi'da ummadda anfacda dintaliska hoose waxa macno badan ma sameeyo hebel waa xun yahay iyo hebel waa wanaagsan yahay iyo yani waxaas wax badan ma faa'iideeyaan qofka caaqilka ah mabaadi' baa loo sheegaa mabaadi'daasaa ku filan waxaan u malanaya innaga waxu magacaabin inaan wax dhammaynay baan anugu mooday innaga waxu magacaabin inaan wax dhammaynay baan anugu islaha lakiin haddii weli wax sii dhiman yihiin waxay ila tahay anigu walaalayaal fatradii maxaakimtu fatro gaal iyo islaamba ka markhaati kacay bay ahaayeen lixdaa bilowday gaal iyo islaamba way ka markhaati kaceen innagoo dhan ba hami ina wada galay inaan dhulkii ku laabanno fatradaasi waxay ahayd fatra taariikhiga ummadda soo martay bay ahayd yani waxa weeye gaabis iyo akhtaa iyo wax ma jireen sax waa jireen basharkana kama dhammaadaanba basharkana kamama dhammaadaan haddaad doonayso dawlad aan khalad ba lahayn nuqsaan ba lahayn gaabis ba lahayn weligaa heli maysid walal taa weligaa ma helaysid fatradii maxaakimtu fatra wanaagsan bay ahayd aniga aragtayda ummadda u dana yani waxa weeye maaragtay xadhigga keliya ee ummadda soomaalida isugu keeni karana markaa dabada haysay oo ah islaamnimo soomaali siyaasad iyo kursi qaybsi iyo waxa la isuguma keeni karo waxaa la isugu keeni karaa waxa maanta intan isu keenay oo ah ilahay diintii subxaana wa tacaala taasunbay isu keeni karaysa wixii kalona isuma keeni karaan taasay xadhigga hayeen dabada hayeen waxa maanta joogana de waxaan u malaynayaa kuwaasi ka hadal male waxa maanta jooga waaqacun baa de ka tarjamaya waxay yihiin waxa maanta jooga waxa kalifay de in harag la cunayo waxaa maanta joogaan waxaa kalifay in masaajidiisda masjidulhidaaya inta culimmada loogu soo galo lagu gowgowracayo waxaa maanta joogaan waxaa kalifay in dadkii la laynayo oo maaragtay magaalooyinkii bamya lala dhacayoan loo aabayeelayn dadkii waxaa maanta kalifay oo waxaynan tirin karaynin oo calolxumo badan leh haddaan damcno inaynu ka sheekayno saa darteed wax laisku la isku miisaami karaa maa waxaa maanta joogaa waa wax ummadda soomaaliyeed taariikh madow ka galay ma fara badanoo soo socdana ay ka taariikhayn doonaan waxa maanta aynu ka sheekeeyana ondolos iyo xuruubu saliibiyana ku biiri doonaan safkaasi ku biiri doonaan safka caynkaasa ayay ku biiri doonaan kuwaasi marka yani ilaah soo heliya insha allah wallahu aclam
saa'ilkaasna wuxuu leeyahay sheekh waynu isnaqaanaa soomaaliya shakino kuma jiro dowlad la-aan inaynu dowlad u baahan nahay dowlad la-aan dowlad xun dowlad la-aan baa dhaanta waxaan dagaalskooda ku jirnay dhowr iyo toban sano kolkaa waa sax inaan u baahan nahay culimo na hogaamisiya marka laakiin la jifiyaa banaan waxaan hadda u baahan nahay ummadda soomaaliyeed maxaa u dana sheekh tafadal
bismillah horta waxaa runtii wax laga naxaa wadaadadii iyo culimadii iyo dadkii laislahaa iyaga laftooda inay yani waxa weeye wuxuu dhaami karaan ummadda inteedii kale in iyaga laftooda marka qaarkood ay ummadda ku ridi karaan niyajab oo khilaafaad iyo waxyaacaynkaas soo baxaan laakiin ilahi waxaan ka rajeeynaa in laga gudbo insha allahu tacala laga tallaabo biidnillah ummadda waxa u dana waxa u dani waxa weeye dee inay kitaabka ilaahay sunnada nabiga qabsato si ficila u qabsato cid wanaagsan oo kitaabkii sunnada ku hagtana marka ay ummaddu yani samaysato wey ummadda soomaaliyeed wayba tirsan tahay saan anigu islaydin taariikhda ka akhriyey wakti qiyaado wanaagsaneba soo martay ummadda tani waa ummad wanaagsan qofka soomaaliya qof adduun fiican wey waa qof sabir badan wax bixiya maaragtay tadxiyo badan oo naftiisa bixin kara laakiin waa hadduu helo qiyaado wanaagsan waktigii imaam axmed guray waa waktiyada naadirka ah ee ummadda tani ay heshay qiyaado wanaagsan oo aad arkayso dadkan hadda iswadalaynaya ee colka isu wada ah oo qabaa'il qabaa'il u safan waxa weeye maaragtay jihaadka ka wada qeybgelaya tii xooga isyar digdhigtana ama hoggaan marka aan yar ficinayni intuu u taliyo damco inuu dadka ka reebana inta laga daba tago hoggaanka xun laga bedelo hoggaan wanaagsan loo sameeyo dadka lagu soo dari jiray dadka lagu soo dari jiray markaasu kale waxay marka ummaddu ay maaragtay hoggaan fiican ay leedahay xasaasiyaadkan iyo waxa kao dhan way iska tegayaan waa iska baaba'ayaan dadka markaana waxaan leeya ilahay ka baqa dabihu hoggaan wanaagsan samaysta war xataa gaalada aan ku dayano oo kaga dayano gaalkan xunka ahi marka la tijaabiyo oo la tajrubeeyo oo la arko inuu fashilmay xataa waxba keeni kari waayey xidraddii uma soo doorato waa maxay waxaanu iska soo taagani ilaa ay naga dhintaan miyo iska soo taagtaagan ha qabqabluu xataa inuu dhinto mooye ee dadkii baa naco waa laga takhallusay cidna waa waayey ma dhacdo way wada dhintaan markaasun dhirna weynaa qaarkood xitaa iyagu weli farta inoo sii ruuxayo idaacadaha ka hadlayo oo maaragtay haddaan ugu fiicanahay leh bay inaga tagaan haddaan ugu fiicanahay leh way naga dhaqaajiyaan inaga tagaan yani waxa wey war dadku ilaah ka baqaan subxaana watacala dadku qiyaadada xun iyo hoggaankan xun ha ka hadhaan hoggaankan xun ha ka hadhaan oo ha iska daayaan hoggaan wanaagsan ha samaystaan dad badan oo khayr badan baa buuxa dad badan oo dadkan u dhigmaa oo maaragtay wanaagsan baa jira aqoon ahaan ka aqoon badan ka diin badan ka dadnimo badan ka garasho badan hor dadka hogan ha laga dhigto insha allahu tacaala yaana loo qaadana waxaynu sheegayna inaynu dad ku maagayna ku dhaleecaynayna inagoo dhan baa dhaleecaysane waxa weeye maaragtay walalayaal ha laga hadho oo qulubta ha la sifeeyo oo labadaa qodob baynu u baahannahay kitaabkii sunnada in la raaco qiyaado wanaagsan la samaystee intaan ha laga run sheego insha allah wallahu aclam
saa'ilku wuxuu leeyahay sheekh tataarkuma muslimiin bay ahayn
tataarku maraaxil badan bay soo mareen marxaladii hore dee gaalay ahaayeen gaalay ahaayeen yani waxa weeye maaragtay kufaar bay ahaayeen laakiin marxaladii dambe way islaameen tataarku markii dambena caalamka islaamiga kuba ku dhex milmeen oo ku dhex baaba-eenba marka markanay dimashqiga kusoo duulayaan waa mar ay sheeganayaan inay muslim yihiin oo xitaa culamada qaarkood yidhahdeen waktigaa noolaa ay yidhaahdeen nimanka lamaama dagaalami karoo muslimiin baa ku dhex jirta oo waa laga dhex adinayaa laakiin culamadii u fuqa weyneeyey ay arkeen mafaasidda ay soo wadaan inay ka weyn tahay iyo camalkan ay ku dhaqmayaan inuu ka foolxun yahay salaadan iyo aadaankan iyo waxa kan saa darteed marka markii dambe waa islaameen oo islaam bay sheegteen walow islaamnimada wax ka khaldanaayeen laakiin markii dambe ummadda ku dhex milmeen oo dad islaam wanaagsan bay noqdeen wallahu aclam
su-aasha ugu dambaysa waa su-aal aada u muhiima ayaan kusoo xiraya insha allahu asiladii sheekh haddaan garanay buu yidhi saa-iilkani qiyaadada xun iyo ciribteeda inaanu weli daba soconno qiyaadada xun xukunka shareecada islaamka muxuu noqonayaa
bismillah masalo muhiima xukunka sharcigu wuxuu noqonayaa qaa'idka xun xukunkuu leeyahy qaa'idka xun hadduu faasiq yaho fisqigii lagu raaco de markaa waa isaga isagan baa lala xukum noqonaya qaa'idka xuni hadduu kufriyaad iyo gaalnimo ku dhex jiro oo kufrigii iyo gaalnimadii lagu taageerana iyana waa mas'alo kale markaa wey mas'alo kale kan la taageeraya ladaba socdo xukunkiisun baad noqonaysaa adiguna isagu baad la xukum noqonaysaa waayo waxaad ku taageeraysaa wuxuu wato wey waxaad ku taageeraysaa wuxuu wato wey hadduu gaalnimo ta gaalnimadaad ku taageerayso dee markaa waa khatare adiga laftaada naaqid min nawaaqid islaam markaad ku dhacdo waa masale khatara ee markaa kufriga iyo gaalnimada qofka lagu taageero cadowguu wataa cadowgii baad ku taageeraysaa masaa'ilkaas waa masaa'il aad iyo aad u khatara walaalayaal sida aynu u sahlayna siyaasad iyo aaraa iyo wax laysla khilaafi karo laisku waafaqi karo uga dhigaynana ficlan waa uga culis badan yihiin dadka ilaahay diintiisa garanaya garanaye waa uga culays badan yihiin marka waxa weeye daqaa'idkaas baad la xukum noqonaysaa ad taageeraysa isaga xukunkiisa wallahu aclam